bismillahi الرحmaan الرaحiim may geedka into habladan unta kaqobani roogne aan oo ka hadalow magaaga wasiirka arrimaha gudaha oo koonfur galbeed may ob ilaahay inta dhawaaqa faday maamulkii degmada buur usub hata laka dhawaaqa doono marka hasiin gudbiye may dharaay maamulka isiga ah ku gudoomiyaha degmada buur hakaba ku gudoomiye ku-xigeenka degmada siyaasada ee buur hakaba ku gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada buur hakaba ku gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada buur hakaba ku gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada buur hakaba ku xogeyaha dowladda hoose degmada buur hakaba og gudoomiyaha gobolka baay og taliyaha qeybta booliska gobolka baay og taliyaha nabad sugidda gobolka baay og taliyaha ciidanka daraawiishta gobolka baay og taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qeybta lixdanaad og taliyaha ciidanka amisom ee sector tree og kusimaha agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed og wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed og wasiirka maaliyadda dowladda koonfur maamul goboleedka koonfur galbeed og wasaaradda wasaaradda amniga ee koonfur galbeed ujeedo wareegto magacaabis maamulka degmada buur hakaba iyadoo laga duulayo higsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya lana fulinayo ahdaafta horumarineed ee dowlad goboleedka waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo maamul karti iyo aqoon u leh arrimaha maamulka anigoo tixraa ayaa soo jeedintii gudoomiyaha gobolka baay la tashi aan la sameeyey mas-uuliyiinta ay quseyso odayaasha dhaqanka iyo dadka ku dhaqan degmada buur hakabo waxaan go-aansaday inaan u magacaabo maamulka muddo maamulka cusub muddo lix bilood ee laga bilaabo sagaalkii bishii shanaad labadi kun toddobiyo tobanka maxamed ibraahim nuur gudoomiyaha degmada baydhabo degmada buur hakaba labo maxamed xasan siidow gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda cabdi xasan buule gudoomiye ku-xigeenka amniga cusmaan mursal cabdulle gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda abuukar sheekh yarow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dhaayow ibraahim aadan xogeya dowladda hoose intaasa mayninka dhomo maamulkii u sugnaayo lang magacaabi degmada buur sida isinba hodhay argaasan maylungmay ka magacawnay maamulkii u sugnaayo degmada buur hakaba marka may hadal hanjeediyey maamulka usubn la magacaawi oo hordareero gudoomiye cusub ee degmada may basin sheegay may inta hortaana ka qaadana oo markhaatana ku haynay oo aad ka dhaartan in oonay tahay mas-uuliyaddaasay si cadaalada gududaasan may baa lasiinku baahanya geeka laku bilaabo hoob ilaahay rabuur seetan ini shaqadaasay isinka dhaaratan si isinka dhaartan fulidan dadka cadaalad agnaga tan dhulka cadaalad agnaga tan wal alla adeegii oonay tahay isin ballan qaadan in isin fuliyaasan isin fulidan oo ehna qofna gooni ah oo daryeel suu bidan dadka inta tabarta doran lanka xadgudub lankasta oo dembi ku galow oo dalkaasi dembi ku galon isin ehelnimo iyo qabiilnimo inin difaacan marka saasa may ka kooyasaha dowladnimada saasa may ka kooyasaha naharista ilaahay na ka helaana dadka madi hoos dhulka in isku naharistan ilaahay korsiin ku naharisa er marka may balan baahanya ini oonay tahay walaagiyo jarejare walaku bedela ini oonay tahay feeska isuba bilaawday oo isbedelka ee gobolka degmooyin ay ka bilaawday hormuud nagatan may baa dhigaagan ka badaday sanyaargetaha moodni buur oo maamul iyo lutis dhulku dhiki waayt madba koo laku bedelow isbedelkaasi oo marba isbedel insheenan marka may baa rajeeyey ini maamulkii oo la eray madun ka horreeyey isbedelay oo wal muuji nagat buur nagat degmooyinka hataas oo maamulada doon haani lanka daydow ini oo example ang nagat isbedelki isin sheentan daraadis ini nagat isingna kamaga weeldhatan dadkin adeego kamaga weeldhatan ee dadkin services insuu biyaasan oo naftiisba may dharaay isingna mishaaran ka qaadahayne naftiya bahatwal oo eta naftiya voluntary ata ini isin isingna nka eebawn ilaahayna siinka eebawn ilaahay siin kutuugan marka doogin intaa gabagabaay shaqo fayd wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu